qaar ka mid ah tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay leeyihiin goobo wax lagu baro carruurta ku nool si looga saaro jahliga inkastoo saameyn xoog leh ay ku yeesheen goobahaasi fatahaadaha webiga shabeelle siduu xaaji yarow saalax oo ah maamulaha dugsiga gaafay oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa ka sheekeeya ujeeddada halkaasi ay ugu hirgeliyeen goob waxbarasho asigoo tilmaamay in shan macalin ay wax ka dhigaan dugsiga gaafaay ujeeddada iskuulka aan u samaynay waxay ahayd inay ilmaheena oo yaryarka ah ubaxa soo koraa in ay wax bartaan waayo waxaa la yidhi soomaalidu waxay tirahdaa aqoon la-aan iftiin la-aan waaye inay wax bartaan oo kuwa heer gaaro oo dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda anfaca inay noqdaan dugsiga gaafaay waxaa ka howlgala shan mucallin ayaa ka howlgasha hadda oo dhigta iskuulka waxaan dhignaa annaga galinka hore ma dhigno sababtoo ah waxaa waaye beeraale ayaan nahay tuulaan joognaa oo waxaa nugu xariiro xoolaa nugu xariiro ciyaalka waalidiinta way kaalmaysanayaan galinka hore markii ay kaalmaystaan xoolaha markii ay soo ay keenaan markaas kadib ayaa waxa ay galayaan ama canugii dugsi oo soo dhigto dugsi qur-aankiisa hadduu soo dhigto ayaa waxaa loo furaa duhurka haddii la aadaamo ayaa loo furaa sidoo kale maamulaha ayaa xusay in carruurta ay kala kulmeen caqabado dhanka waxbarashada ah balse hadda ay yihiin arday la qabsaday waxbarashada waxauna tilmaamay in ay jiraan arday doonayo in ay wax ka bartaan macadyada ku yaala magaalada jowhar wuxuuna wasaaradda waxbarashada hirshabelle ka codsaday inay dayacdir ku sameeyaan dugsigaasi waxbarashada maadaama ilmaha waagii hore oo waxbarashada koow markii iskoolka la aasaasay hadda ayna dhibaayeen hadda waxay fahmeen waxbarashadii qaar macnaha iskoolka wax ka bartay oo xaraftii la dhiga akhrisanaya ama buugtooda iyagoo akhrisanaya oo si ay isu dabadaydaan oo dhinacaas xagga oo isbiirita ay ka qaateenoo hadda ardayda sidaas maadaama hadda waa inoo soo badatay oo sidii waa ka fiicannaha waa inoo soo kordheen laakiin hadda aniga arday oo hadda in johor loo soo wareejiya hadda iga codsahaysa ee johor noo wareejiya hadda i dhahaysa ilaa iyo hadda oo taagan in aan johor keeno ay haddana waxbarashadooda ay ka sii kordhisaan oo jecel ayaa jirta hadda waxaan ugu baaqaynaa sida hadda ay noogu dadaashay iyo si ka fiican inay noogu dadaasho iskuulaadka wixii xoogaa dhisid ah ood ooda hadda noo dhisan in nalaga bedelo nala dhiso dhagax nalagu dhiso nala weyneeyo hadda way yaryihiin wax iska yiyar waaye hadday dumiyaana kaa iska dayactiranay kulley mar horena waxaa noo dhisay hay-adihii aa noo dhisay haddana anagaa dayactiranay maadaama aan dayactirno waxaan jecelnahay in kor noolagu qaado wasaaradda sidaasaan ka codsahaynaa dhagaxnaa laga dhigo meel wanaagsannaa laga dhigo annagana ardayda markaas tayadooda kor aan u qaadno wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka hirshabelle ayaa wado dadaalo ay ku doonayaan sida ay wax u baran lahaayeen ubadka ku nool deegaanada hirshabelle